بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض والوصايا وهو كتاب يا الفرائض والوصايا الفرائض وجمع فريضة والوصايا وجمع وصية wuxuu kitaabu yahay alfaraa'id ama almawaariid cilmiga dhaxalka walwasaayaa iyo dardaarannada ayuu kitaabu yahay marka alfaraa'id waa jamac mufradkiisu waa fariida waana bimacnaa mafruuda fariida macnaheedu waa mafruuda ay muqadara waa dhanka luqada waxayna culammadu fariidada ay ku yacni faraa'idka ay ku sheegeen ama alfardu xagga luqada waxay yidhahdeen waa altaqdiir waa wax la qadaraayo w wax qadaran waaye midla qowlihi caza wajal fa nisfu maa faradtum ay fa nisfu maa qadartum wixii aada qadarteen nuskood ayay leedahay wa fi sharci nasiibun muqadar nasiibun muqadarun sharcan lilwaariثi alfaraa'id waxaa la yidhahdaa nasiib qadaran sharcan loo qadaray oo sharcigu tilmaamay oo xadeeyey oo u sugnaaday lilwaarih alwaarih waa qofka wax dhexlaayo walwasaayana waa alwasiya waa dardaaranka baabku marka ama kitaabkan labada mas'alo ku saabsan yahay alfaraa'id walwasaaya cilmu alfaraa'id waa baab ka mid ah min abwaabi اlfiqhi abwaabta fiqhiga baab ka mida wey laakiin ahmiyadda uu leeyahay darteed ayay culimmadu waxay ku gaar yeeleen mu'alafaad oo kutubo gooniyay ka qoreen si gooniyaha loo diraaseeyaa si gooniyahana loo ictineeyaa loo daneeyaa ilaa waa baab ka mida abwaabta fiqhiga wey sida salaada iyo zakada iyo xajkii abwaabahaasi ay uga mid yihiin min abwaabi اlfiqh baabkaanna waa sidaas oo kale waa min abwaabi اlfiqhi allah subxaanaه wa tacaalaa asiga ayaa qadaray xadiday cilmu اlfaraa'id ama faraa'idka iyo qof walba waxa uu leeyahay ee uu ka dhexlaayo qofkii markaa uu dhaxal ku leeyahay walidaalika culama waxay yidhahdaan fadliga cilmigana uu leeyahay waxaa ka mid ah in ilaahay uu tawaliyey bayaanintiisa iyo caddayntiisa iyo faahfaahintiisa ilaahay baa tawaliya fii kitaabihi cidna uma wakiilan fii suurati الnisaa saddex aayadood ayuu allah subxaanaه wa tacaala ku bayaani uu ku caddeeyey yuusiikum اllahu fii awlaadikum iyo walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo aayadda u dambaysa suuraة الnisaa yastaftuunaka saddexdaas aayadood allah subxaana wa tacaala wuxuu ku caddeeyey miiraadka iyo dhaxalka waxaa jira marka asbaabo qofka uu wax ku dhexlaayo iyo mawaanic u diideysa inuu dhaxlo labadaba way jiraan dhowr sababoodna waa ku dhexlayaa dhowr arrinna waxay sabab ugu noqonayaan inuu wax dhaxlo mawaanic iyo asbaab ayuu leeyahay asbaabo waa saddex mawaanicduna waa saddex waxaana ku soo marteen intiina badan ama in badan oo idinka mid ah labadii kitaab ee la diraaseeyey ramadaanka iyo wixii ramadaan ka dambeeyey waxaa ka mid ahaa alraxbiya asbaabu miiraahi اlwaraa ثalaaثa kullu yufiidu rabbahu اlwiraaثa wahiya nikaaxu wa walaaء wanasab maa bacdahuna lilmawaariiثi sabab nikaaxun wa walaaء wanasab saddexdaasuu dhaxalku ku imaanaya ama sabab u ah in walaa uu jiro walaaga wuxuu ka dhexaynaya almuctiq wاlmuctaq midka wax horeynaya iyo midka la horeynayo waa alcabdu wa sayidu markuu xoreeyo wainama alwalaau liman actaqa walaagu waa midkaas wa nasab iyo nasabka labada qof ka dhaxeeya inuu walaalkii yahay inuu waalidkii yahay inuu asiga dhalay waa nasab iyo nikaax azawj maca zawjatihi dhaxalkooda maxaa sabab u ah nikaaxaa sabab u ah saddexdaasi waxa waaye asbaabaha laysku dhaxlo ama keenaya in labada qof isdhaxlaan ayagoo asbaabihii ay jiraan ayaa waxaa laga yaabaa haddii maanic mawaanicda ka mida uu yimaado in dhaxalka loo diido ayadoo sababihii ay jiraan oo qaraabanimo ay jirto ayaa dar waxaa suuragal in loo diido maanic hor istaagay dartii wayamnacu الshakصa min almiiraaثi waaxidaة min cilali ثalaaثi riqun waqatlu waاkhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiini riqun waa addoonnimo wa qatlun waa dil hadduu waladka maalan waalidkii uu dilo ma dhaxlaayo ama walaalkii uu dilo camdan ma dhaxlayo wa اkhtilaafu diinin iyo kala duwanaanshaha diinka laa yariثu اlmuslimu اlkaafira wala اlkaafiru اlmuslima wax tawaarusa kama dhexeeyaan bayna alkaafir wاlmuslim sababkii waa jiraa maalan waa waa isdhaleen ama waa wiil iyo walaalkii laakiin dhaxal meeshaa ma imaanayo marba haddii ay kala din yihiin oo muslim iyo kaafir ay kale yihiin khilaaf baa ka jira kufaarta ayaga ma isdhexlaayaan mase isdhexli maayaan dhexdooda culamadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin marba hadday dadku kala milo yihiin wax dhaxali kama dhexeeyaan oo waxay leeyihiin laa tawaaruha bayna ahli milatayni shataa laba dad oo kala diina tawaaru iyo dhaxli kama dhexeeyo bayna alyahuudiya waanasraaniya waxay misdhexlaayaan culamada qaarna waxay leeyihiin alkufru mila waaxida kufri iyo gaalnimo o dhan waa isku diin nasraaniga yahuudiga waa dhexlaya yahuudiga nasraaniga u dhexlaya majuusiga yahuudiga u dhexlaya ayaga dhan waa isku diin hal milay ka soo qaadeen islaamkana waa mila waxaan isdhexli karin marka binasi اxadiid waa maxay oo aan laysku khilaafsanayn waa bayna alkaafir wاlmuslim tawaarud kama dhexeeyo nebigaa caddeeyata calayh الsalaatu wasalaam war ma lahan laa yariثu اlmuslimu اlkaafira wala alkaafiru اlmuslima haddii marka asbaabihii la helo mawaanicdiina meesha ay ka baxdo qofka markaasuu dhaxalka wax ku yeelanaya u curi sheiku raximah اllah wاlwaariثuuna min الrijaali caشharaة marka fannigan gooniya loo diraaseeyaa halkan sheikha raxmatullahi calayhi waa uu ku sheegay masaa-ishiisana waa soo koobay maadaama mu'alafaad gooniyana laga alifay si gooniyana loo diraaseeyo walwaarihuuna kuwa wax dhexlaya min alrijaali oo ragga ka mida casharatun waa toban buu yidhi waxa wax dhacla oo ragga ah waa toban alibnu alibn waa waladkaa dhashay wey macnaha aabbaha hadduu dhinto wiilka u dhalay alibn wabnu libni iyo wiilkaasu midku wiilkuu dhalay wa in safala yacni hoosba ha u degay kaa midkuu dhalay midkuu sii dhalo midkuu sii dhalo wahaakada waalabu aabbaha asna waa dhexlaya waaljaddu iyo awowga awowga aabba dhale wa in calaa korba ha aado awowgaas awow aan aabbihii dhalay midka sii dhalay kan sii dhalay koraa loo baxaya waalahu iyo walaalka wabnu lakhi iyo walaalka wiilka uu dhalay wa in taraakhaa ay bacuda haba fogaade macnaha waa ibn ibn ibn ibni اlakh oo kale ha noqdo walaalka walaalkaa wiilka uu dhalay midkuu sii dhalay waa sii fogaanaya taraakhi baa ku jira macnaha kala dheeraanshaa ku jirta haba sii dheeraado macnaha sii fogaado waalcamu iyo adeer wabnu اlcami iyo adeer wiilka uu dhalay wa in tabaacada haba kala fogaadaan oo ha kala dheeraadaan oo macnaha asigana midkuu sii dhalay wahaakada wazawju iyo zawjka waa ninka waalmowlaa almuctiq iyo mowlaha wax xoreeyey waa sayidka wax xoreeya intaasi waa meeqo waa toban tobankan waa cinda alijmaal markii lasoo duuduubaayo laakiin haddii la faahfaahiyo shan iyo toban ay noqonaya meesha uu yidhi walakh labaa ka maqan waxaa ka maqan waxaa ka maqan alakh liab iyo alakh lium alakh shaqiiq ka soo qaad inuu asiga yahay hadda halkan lagu sheegay laakiin labaa ka maqan wabnu lakh waxaa ka maqan hal xabaa ka maqan ibnulakh macnaa walaalka wiilka uu dhalay waxaa ka maqan hadda ibnulakhi shaqiiq waaye ibnulakh liabaa ka maqan meeqo waaye intaas waa saddex soo maaha laba midka hore ka maqan iyo xabad midkan uu ka tegey walcammu iyo adeer asigana halaa ka maqan alcamu shaqiiq waa midkan waxaa ka maqan alcam liab adeer ku aab ku aabba ah aabbaha wabnulcammi iyo adeerka wiilkuu dhalay ibnulcam ashaqiiq adeerka shaqiiqa ah ee aabbaha shaqiiqa la ah wiilka uu dhalay iyo wabnulcammi liab iyo adeerka aabbaha ku aabbaha ah wiilka uu dhalay asigana midaa ka maqan soo maaha meeqo waaye intaasi waa shan marka cinda atafsiil waa shan iyo toban cinda alijmaalna waa toban maxaa yeele sheekh waa ijmaali walakh buu yidhi wakadalika wuxuu yidhi ibnulakh walcam wabnulcam waxbaa meelaha ka maqmaqan marka shanaa ku maqnaanaysa halkaas marka cinda tafsiilaa la sheegay cinda alijmaalna waxaa la leeyahay waa toban walwaarihaatu kuwa wax dhaxlay oo wax dhaxla oo min annisaa'i dumarka ka mida sabcun waa toddobo waalwaarihuuna min alrijaali markii la leeyahay kelimatu rijaal waxaa loola jeedaa bay yidhahdeen bimacna dakar lagama wado sida badan rajul waxaa loo isticmaalaa ninka weyn cunuga markuu yar yahay rajul miyaa la yidhaha mase ghulaamaa loo isticmaalaa waxayna carabtu ghulaam bay yidhaahdaan iyo fata iyo wixii la mida laakiin markuu qofku weyn yahay oo nin weyn yahay waxa leeyahay rajul saas miyaa markii halkan la joogo ma ahan sida alrajul ama alrijaal waxaa loola jeedaa aلdakar kelimatu dakara ka caamsan markaas walidaalika waxay yidhahdeen culammadu markuu leeyahay nebigu salى اllahu alay slam alxiqu اlfaraa'ida biأhliha famaa baqiya fahuwa liأwlىa rajulin kuma kaaftoomin wuxuu raacshay dakarin muxuu u raacshay xigmadda ku jirta qaar waxay ku fasireen liwlaa rajulin haddii la yidhaahdo waxaa laga yaaba dadka qaar inay u fahmaan rag waaweyn keliya in laga wado oo wiilasha yaryaraa ay ka baxayaan si marka maladaasi meesha looga saaro ayuu wuxuu sii raacshay dakarin si loola fahmo in loola jeedo dakar oo dhan sawaaءun kaana sagiiran aw kabiiran ama ha weynaado ama ha yaraado rag oo dhanaa soo gelaya wاlwaariثaatu min الnisaa ayagoona waa la mid annisaa midda yar iyo mid weyn intaba waa soo gelaya dumarka wax dhexlaaya sabcun waa toddobo albintu albint macnaa waa bint اlmeyid waa meydka gabadha u dhalay wa bint اlibni iyo meydka wiilka u dhalay gabadha uu dhalay waa gabadhu awowaha u yahaa waay bint اlibni wiilkiisaa dhalay macnaa waa insafala waay hoosba ha aado waalum iyo hooyo waaljaddatu iyo ayeeyo walukhtu iyo walaal macnaa gabadho dhalatay waalzawjatu iyo zawjada waa xaaskiisa waalmowlaatu almuctiqa iyo midda wax horaysay kii hore muctiquu ahaa waa nin tanna waa muctiqa oo waa naag wax horaysay wey bilwalaa'i ayadana wax ku dhexlaysa ilan saddexdii sababoon soo marna walaa baa ka mid ahaa soo maa walaa wax wax ku dhexlaayo waa almuctiq waalmuctiqa toddobada shiiku halkan uu sheegay ayaguna waa sidii oo kale waa calaa wajhi اlijmaal cinda tafsiil tobanay noqonayaan markii la faahfaahiyo waa toban aljadda meeshuu yidhi wljaddatu aljaddatu lilab wاljaddatu lilum labada waa ku jiraan wain calata yacni korba ha aadaan midda aabba dhashay iyo midda hooyo dhashay walukhtu alukhtu shaqiiqa walukhtu lilab walukhtu lilum saddexdoob waa soo gelayaan kelimatu lukht ashaqiiqa waxaa laga wadaa midda ku aabbayo ku hooyada ah meydka walaashii ku aabbaayo ku hooyo ah iyo mid ku aabba ah iyo mid ku hooyo ah oo aanaysan isku aabba ahayn intaa marka waxaa ku dhammaanaya saddexdii meeshaasi ka soo baxaysaa awalna toddobay ahayd guud ahaan tobanay noqonaysaa marka dumarka wax dhaxla waa cashara cinda الtafsiil lakin cinda اlijmaal waa sabca wuxuu yihi sheiku raximah الlah wالزawjatu الزawjatu markii aan uu soo marayay ragga wuxuu yidhi wالزawju kelimaddan aلزawj waxaan hadda ka hor duruusta qaar ku soo marnay lafdu zawj oo biduuni ta ah ayadoon ta'da aysan ku jirin in loo isticmaalo lidakar walunhaa labadaba soo sidaasoo maana marin waana luqada luqatu ahli اlxijaaz waaye oo luqa fasiixa waaye in ninka la yidhaahdo azawj xaaskiisana la yidhahdo azawj caaisha radia allahu canha xadiis waxaa ku arkaysa can caaisha zawji الnabiy zawji الnabiy ayadoo ta la socon laakiin wuxuu leeyahay alimaamu الnawowi raxmat ullahi calayh wa isticmaaluhaa fii baabi اlfaraa'idi markuu ka hadlaya kelimatu zawja in gabadha xaaska la yidhaahdo zawja oo ta la raaciyo in sidaa la isticmaalo fii baabi اlfaraa'idi mutacayinun waa laazim iyo waajib wey ha la yidhaahdo halka lafdi labada waa loo isticmaali karaa markii aan la joogin fii baabi اlfaraa'id markaan baabkaan la joogin labada waa loo isticmaali karaa ninkan waxaa leeyahay zawj naagtan waxaa leeyahay zawj laakiin waa goorma waa markaan baabkaan la joogin baabkan markii la joogo wuxuu yidhi isticmaaluhaa fii baabi اlfaraa'id isticmaaluhaa wuxuu ka wadaa zawjah in la yidhaho oo sida hadda mu'alifka u isticmaalay la yidhaahdo fii baabi اlfaraa'id mutacayinun waa waajib wey markaan waa qasab in la kala saaro sababtu waa maxay wuxuu yidhi liyaxsula alfarqu bayna الزawjayn si uu u xasilo in la kala saaro labada zawj maxaa yeele halkaa markaad soo maraysay ragga wax dhexlaya haddaad tidhahda wazawju markaad marayso dumarka wax dhexlayana aad tidhahdo wazawju meeshaa maxaa ka dhacaya iltibaasaa ka dhacaya waxaa imaan karta in qofka ardayga uu qaldamo uu labadaba u fahmo in nin laga wado ama labadaba uu fahmo in yacni dumar laga wado ama uu garo waayo midka dumar laga wado iyo midka ragga laga wado intaba inay dhacdo meesha marka labsiga ka imaanaya ishtibaah iyo isku ekaashaan ka imaanaya ishkaala ka soo baxaya si marka ishkaalkaasi u imaanin markii fii baabi alfaraa'id la joogo waxaa laazima in zawjka zawj la yidhaahdo zawjadana la yidhahdo azawja oo ta'da loola xidhiiriyo liyaxsula alfarqu bayna azawjayn si uu u xasilo farqiga u dhexeeya labada zawj waman laa yasqutu bixaalin khamsatun waman laa yasqutu qofaan dhacaynin bixaalin xaalad xaaladaha ka mid a oo xajbi uusan ku dhacayn oo aan la ridaynin khamsatun waa shan shan ma dhacaan ila maxaa yeele dadka wax dhexlaaya qaar la xijaabayaa jira oo xajbi ku dhacayo qoladan wuxuu leeyahay shantan marna ma dhacaan ayagu mar walba dhaxalka waxbay ku leeyihin الزawjaan واlabawaan wa walad الsulbi shantaasi bixaalin min alaxwaal ma dhacayaan الزawjaani waa labada zawj waaye haddii ninka u dhinto naagtiisu mar walba waa dhexlaysaa mar walba dhaxalay ku leedahay haddii asiga uu dhinto yacni haddii ayadu ay dhimatana mar walba asiga dhaxalka waxbuu ku leeyahay maruu nus ku yeeshay maruu ruuc ku yeeshay waa noo imaan doonaa qolo walba waxa ay leeyihiin laakiin mar walba waxbay waxbay dhexlayaan azawj wazawja midkood hadduu dhinto midka kale dhaxalka waxbuu ku leeyahy marna dhici maayaan waalabawaani labada aabbana ayaguna marna dhici maayaan marna sulud ha qaataan mar sudus ha qaataan xaalada ha maraan mar ha loo badso marna ha loo yareeyo laakiin maraysan wax dhexlaynin ma lahan ayagana waa noo imaan doonaan waxa ay leeyihiin wa waladu sulbi iyo waladu sulbi waladu sulbi muxuu ka wadaa sulbigu waa dhabarka soo ma waladka dhabarka wuxuu ka wadaa midka adiga aada dhashay waa maxaa yeele waladkaaga oo aan ahayn min sulbikaa jiri kara waladu sulbi wuxuu ugu qaydayaa qeydkaas inuu yahay midkaa adiga dhashay waa inuu midkaa dhashay yahay waa wiilka aada dhashay iyo gabadha aada dhashay waa waladu sulbi alibnu waalbint labadaa soo gelaya kuway sii dhaleen iyo kuway sii dhaleen iyo ma wiilka iyo gabadha aada dashay waman laa yariu shantaas marka ayagu marna ma dhala ma dhacaan labada isqabta lamaanaha ah labada waalid iyo waladka adiga aad dhashay sawaaء kaana dakaran aw unhى labada mid ka warraba ha ahaado waman laa yariثu iyo cid aan dhexlayn buu yidhi bixaalin ay bixaalin min alaxwaal dhexli maayaan maray dhaxal wax ku leeyihiin ma jirto sabcatun waa toddobo waman laa yariu bixaalin sabcatun cid aan waxba dhexlaynin toddobo way alcabdu addoonka min mawaanic اlirti maxaa hadlal ku jiray riqun soo maa riqigu waa addoonnimada addoon waxba ma dhaxlo wاlmudabbaru almudabbar asigana addoon uu ahaa laakiin waxaa la xoreeyey can dubur macnaheedu waxa waaye waa midka cidqigiisa iyo xorayntiisa uu sayidkiisa ku xiro geeridiisa oo wuxuu leeyahay markaa haddii aan dhinto xoraa tahay waxaa la yidhahdaa mudabbar haddii aan dhinto xora yaani xora tahay buu leeyahay wa um lwalad iyo um lwalad umulwalad waa addoonta uu sayidkeedu u galmoodo oo walad ay u dhasho addoontaasi ayaduna wax dhaxala ma leh waalmukaatabu iyo mukaatabka mukaatabka laftirkiisu weli waa addoon almukaatab hadda ka horna tafsiirka waa ku soo marnay fii suurati nuur fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra mukaatabada marka waxaa waaye sayidka inuu addoonkiisa kula heshiiyo qiimo ama lacag inuu keeno markaa muqadara muddana uu qabto wuxuuna leeyahay muddadaas haddaad ku keento xoraa tah lacagta intaas haddaad muddadaa ku keento xor baa tah waa la kala qoranayaa mukaatabaa la yidhahdaa marka mukaatibna waa la yidhahdaa mukaatabna waa la yidhahda ta'da waana la kor dhigaa waana la hoos dhigaa mukaatab markii la yidhaahdo waa mid wax lala qortay oo heshiis lala galay mukaatib markii la yidhahdana mid asiga mukaatabada galay waa oo sayidkiisa la galay walqaatilu iyo midka wax dilay riqun wa qatlun qatliguna waa maanic min mawaanic alirth qaatilku camdan wax u dila wax dhaxala ma laha nebiga alay slat slam wuxu yidhi alqaatilu laa yariu qaatil wax ma dhaxlo dhaxalka wax kuma le waalmurtaddu midka murtadka ah ee diinka ka ridoobayna asigana dhaxalka waxba kuma leh maxaa yeele murtadku waa kaafir waa gaal gaal inuusan dhaxan lahaynna xadiidka haddaan kusoo sheegnay oo nebigu yidhi sal ly slam laa yariu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima wa ahlu millatayni iyo dad ehel u ah laba diimood dad kala diina ayagana wuxuu leeyahay isma dhaxlaan ahlu millatayn wuxuu ula jeedaa almuslim alkaafir yacni dad laba diin ehel u ah oo qofna muslim yahay maalan qoyskan haddii qaarna muslimiin yihiin qaarna ay gaalo yihiin tawaaruth miyaa ka dhexeeya tawaaruth kama dhexeey wixii gaala ayagaa isdhexlaya wixii muslimiinana ayagaa isdhexlaya amaa gaal iyo muslim wax tawaarusa kama dhexeeyaan hadduu aabbuhu muslim yahay waladkiisana uu kaafir yahay ee aabbaha uu dhinto waladkaas dhaxalka waxba kuma leh haddii uu waladka dhintana aabbuhu dhaxalka waxba kuma leh maxaa yeele wax tawaarusa kama dhexeeyaan toddobadan marka ayaguna laa yariuuna bixaalin min alaxwaal yacni xaalad xaaladaha ka mid ah waxba dhexli maayaan marka shanaan shan aan marna dhacayn iyo toddoba mar aan wax dhexlaynuu sheegay shan waa joogto mar walba ayagu dhexalka waxbay ka helayaan toddobana maray wax dhexlaayaani ma jirto wuxuu yidhi waaqrabu alcasabaati alibnu uma bnuhu uma alabu uma abuuhu uma alahu lilaab wاlum waaqrabu alcasabaat alcasabaat waa jamcu casaba wa huwa aladii yariu maa fadula min almaal waana midka dhexlaaya wixii hantida ka soo hara ahlu lfaraa'id markay fardigii qaataan iyo inta ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala ayay waxay leeyihiin wixii soo hara wixii dheeraada ayay yeelanayaan waxaase dheeraadkaa wax badanna waa noqon karaan wax yarna way noqon karaan markii dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu fardiga u qadaray wixii ilaahay u qadara la siiyo ayay wixii soo hara yeelanayaan waxaa la yidhahdaa alcasabaat ama alcasaba waxayna wax qaadanayaan ayagu bacda asxaabi alfaraa'id kuwa fardiga leh ee ilaahay wax u qadaray markay waxay ilaahay u qadara qaataan kadib ayay ayagu wax yeelanayaan ama wax la siinayaan liqowli الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam alxiqu اlfaraa'ida biahliha faraa'idka waxaad haleeshiisaan buu yidhi ehelkeeda qof walbo ilaahay wax u qadaray inta ilaahay u qadara ha la siiyo midkii ulu la siiyey midka rubac la siiyey midka nus la siiyey midka umun la siiyey qof walba wixii ilaahay u qadara subxaana wa tacala ha la haleeshiyo alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya wixii soo hara faliwlaa rajulin dakar ragkan ugu awlaysan ee ugu dhow ee dakara ayaa la siinayaa ay u sugnaatay marka famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar waa casabadii waa markii faraa'idka la siiya dadka iska lahaa ayaa wixii soo haray waxaa la siinayaa asxaabu alcasaba yaa waaye marka dadka casaba wax ku dhaxlaya wuxuu yidhi wa aqrabu alcasabaati casabaadka kuwa ugu dhow alibnu waa wiilka uma bnuhu kadibna wiilkaa wiilka uu dhalay uma alabu kadib aabbaha uma abuuhu kadibna aabbaha aabbihii uma alakhu kadibna walaalka lilabi wاlummi macnaha waa ashaqiiq walaalka lilab wاlum waa ashaqiiq uma alakhu kadibna walaalka lilabi oo isku aabbaha tihiin uma ibnu اlakh kadibna walaalka wiilka uu dhalay lilabi walaalka walaalka lilab ah wiilka uu dhalay iyo wاlum uma ibnu اlakhi lilabi wاlum maxuu ka wada alakh shaqiiq wiilka u dhalay uma ibnu اlakhi lilab kadibna walaalka aabbahaa dhalay wiilkuu dhalay uma alcamu kadibna adeer calaa haada tartiib tartiibtan ayay u kala horeeyaan oo sidaasaa loo tartiibinaya uma alcamu calaa haada tartiib wey kadibna adeer wuxuu yidhi waa calaa haada tartiib uma bnuhu kadibna wiilkiisa adeerka wiilkiisa fain cudimat alcasabaatu haddii casabaad la waayo oo wax casabo wax ku dhexlaya la waayo falmawlaa almuctiq mowlaha muctiqaahee wax horeeya ayaa markaa kusoo xigsanaya mowlaha muctiqaah wax horeeya ayaa kusoo xigsanaya haddii dadkaan aysan jirin ama la waayo kuwa casabo wax ku dhexlayana wuxuu leeyahay sheikhu raxmat ullahi calayh sidaasay u kala horeeyaan khulaasada marka baabkan uu sheegay sheikha raxmat ullahi calayhi fi lfaraa'id wuxuu noo sheegay inta wax dhexlaysee ragga ah inta wax dhexlaysee dumar ah inta sida joogtada wax u dhexlaysa intaan dhaxalka wax ku lahayn iyo si kuwa casabada wax ku dhexlaaya inta ugu horaysa ee ugu dhow qofka meyidka intaas waaye intuu hadda fasligan uga hadlay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin